barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska africa
dhegaystayaal waa duhur waa duhur khamiisa bisha juunna waa laba sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mida wiil aan indhaha waxba ka arkin haddana ku shaqaysta xirfado dhinaca gacanta ah dhinaca dhashay anigoo indhahala oo labada indhood dami yihiin boqol afar iyo tobanka qur-aankan dusha ka bartay alxamdulilahi rabbilcaalamiin macalin dugso markii shaqada farsamada laga yimaado waxaan qaban karaa waxa ka jirta qur-aanka inta ciyaalka aan barabis sidoo kale qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah arrimaha sida weyn loogu hadal qaaday toddobaadkiina dhaafay dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana ka mid ah arday lixdan jir ah oo ka mid noqday ardayda imtixaanka uga fadhiisatay deegaanka balcad anu markaan arkay waxay igu noqotay wax qariiba waayo horey arrintaas ugama fikerayn inay dhacdo maraykankan ka maqli jiray oday sagaashan jiroo b h d qaatay laakiin soomaaliya in ay arrintaasi ka dhici karto waxay igu ahayd arrin adag sheekadiisu aad ba ii dareengelisay waayo waxa weeyaan ardaygii ay isku ardayga ahaayeen baa maamule iyo macallin u ah marka ninkaas wuxuu ku fikiray in aan ninkii ays- uusan ka hadhin saaxiibkii dhinacii heesaha ayaan iyana ka marrayn barnaamijka
bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahbaane barbarkaaga ila qabo barbarkaaga ilaa qabo biniaadan baan ahay saas ha yeelmia sidaas weeye sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba ibraahim intaynu barnaamij ku so- ku jirro ayaa dhegaystayaashu ka bogan doonaan marka hoose- horese qodobo ka mida warkii dunida ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saaka aroornimadii soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen hoteelka ambasador oo ay weerarkiisa sheegteen ururka al-shabaab islamarkaana ay gudaha u galeen tirada dhimashada ayaa korodhay waxaana wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed uu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhayso ilaa dhowr iyo toban qof laakiin goobjoogayaal ayaa sheegaya in in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan laba xildhibaan ay ku dhinteen weerarkii hoteelka agaasimaha cusbitaalka madiine ayaa isaguna sheegay in cusbitaalkooda la keenay ilaa saddex iyo konton qof oo dhaawaca halkaas oo saddex iyo afartan ka mid a ay cusbitaalka dhigeen sidoo kalena waxaa dhimashada iyaga soo gaadhay uu ku sheegay ilaa saddex qof kuuriyada koonfureed ayaa waxay soo dhoweysay walaaca dowladda maraykanka ay ka muujisay ee ku aadan isdabamarinta lacagaha sharci darrada ah ee lagu eedeynayo dowladda kuuriyada waqooyi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa wuxuu sheegay in arrintani ay muujinayso dadaalka lagu doonayo in dhinaca dhaqaalaha lagaga naafiyo maamulka kuuriyada waqooyi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu shalay sheegay in wasaaradda maaliyadda ee maraykanku ay go-aan ku gaadhay tallaabooyin cusub oo looga dan leeyahay in lagaga hortago in lacagaha kuuriyada waqooyi ay soo gaaraan bangiyada maraykanka ibraahim cabdulaahi sahal oo ah wiil aan indhaha waxba ka arkin oo ku shaqaysta farsamada gacanta ah isagoo qabto arrimo ay ka mid yihiin kabidda looxyada ka jajaba dadka suuqa ku ganacsada ibraahim ayaa waayihiisa nololeed waxa uga warramay weriyaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf farsamadan iyo yacni dhisme yani lux- ee, nin dhallinyaraa nahay oo haasi ayaa leh alxamdulilahi rabbilcaalamiin subihii waa soo kacaa aan soo kacee yacnaa dhisme yaryaroo waxaan macno lahayn iyo aan aan qabta oo alwaxyada iyo waxaan naf lahayn iyo markaas adigu waa ismaareeya alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana insha allahu tacaala waxaan ahay ee, nin macalin dugsi en waan ahaan jiray laakiin in muddo eh in muddo eh waxaan ka shaqeeyaa farsamada gacanta farsamada gacanta oo eh looxyadaas oo laisku kakoowaye iyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin iyo alwaxyadaas oo dhismada yar dhismadaas yaryaraan aan alxamdulilahi rabbil caalamiin ka shaqeeya in muddo en waxaan joogay boosaaso muddo sideed sana marka laga yimaado farsamada gacanta maxaa kaloo shaqo ah qaban ka dha waxaa kaloo shaqo ah aan qaban karaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin Een, anigu waxaan ahay dhinaca dhashay anigoo indhahala oo labada indhood dami yihiin boqol afar iyo tobanka qur-aankan dusha ka bartay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin macalin dugso markii shaqada farsamada laga yimaado waxaan qaban karaa waxaa ka jirta qur-aanka inta ciyaalka aan barabis waa gartay magaalada boosaaso marka laga yimaado ee, farsamada gacanta waxay iga warantaa noloshaada ka waran nolosheyda nin yahow alxamdulilaahi rabbialcaalamiin subahii muslimkaasaan iska soo dhexgalaa wax alla wixii ilaahay subxaana watacaala iga siiyan waa ku noolaada waa kaa sidee noloshaadii marka hore kusoo bilowday hadda xaasio guri baa leedahay bal noloshaadii iyo taariikhdaadii iyo sida ay soo madhay taa taa een, nolosheyda marka hore waxaan kasoo bilaabay een, waxaan alxamdulilah taariikh dheer baan soo maray intaan naagta ga- naagta iyo ciyaalka aanan helin ka hor taariikh dheer baan soo maray taariikhda dheer aan soo maray alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaan joogi jiray magaalada muqdisho magaalada muqdisho aan jooge magaalada muqdisho laftigeeda sidaan hadda aan boosas ugu noolahay uguma nooleen taariikh badan baan soo marnay mar yacni shaqaaq badan baa lasoo maray cariiro badan baa lasoo galay waagii igu taariikh badneed waxay ahayd alxamdulilahi rabbialcaalamiin anigoo gaari saaran unbaa wadada dabka meel layidhahdo guriga shaqaalaha agtiis qarax ka dhacay qaraxii ka dhacay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa ku dhintay wiilka aniga i wada laftigiisa anagoo saa dusha igu soo dul dhacay meeshaa liiga kala orday alxamdulilahi rabbialamiin markii liiga kala orday wax gacanta i qabto markaan waay ge- wax gacanta i qabto markaan waaye booliskii gaariga baarnaya ayaa ilaahay muslim iiga dhigay ay socod baan awal ku jiri jiray rasaaqad ku raadin jiray wareegii socodkii waa ka imi Een, waxaan fariisan jiray meel layidhahda iskuuska bakaaraha anigoo qur-aan aqrinay qur markaas lacag iyo waxbaha laisii ma dhihi jirin meel intaan iska fariista ayaan waxaan aqrin jiray qur-aankii ilaaha subxaana watacaala qur-aanka markaan aqriyey maalmaha maalmaha kamid a nimin dhalinyarada hadda wadanka ah nimin ah ii yimid hadday ii yimideen waxay yidhahdeen, wax qur-aan iyo waxaad aqrin karta malaha anoo muqdisho joogo alxamdulilahi rabbialcaalamiin qur-aankii waxaa la yidhi maanta ma- hadda maanta waa kuu sheegaynaa maalinta maalinteed haddaad qur-aan adoo akhris lagugu imaada dee adiga ha isku tashan iskuma iyo aniga dee naf kale iyo nolol kale ma haynin maalintii la ii sheegay bartii laigu sheegaan subixii haddana sab labaad soo fadhiistay anigoo qur-aanka wada ayaa haddana ninkii laftiisa ii yimid ushi intuu ajarka dhag iiga siiyo xoog wulib iyo xoog iiga dhufto wuxuu yidhi annaga mar iyo laba qof uma sheegna maanta waa maalintii labaad maalintii saddexaad haddii lagugu yimaada wax hadal ah ma helaysid oo laguu shee
nin indhoolaa baa tahay ee, dadka ka waran marka magaalada iyo farsamada gacanta dadka see u arkaan nin wallaahi waa u beegeen alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaan sameeyey waxaan sameynaya wax kasoo eed sheeganaya ma arkin intaa waxbaa isku xerxernaa waxnin waxayn wa alxamdulilah waa nalaga qaataa waa ka dadka marka aad shaqada u qabato ma lacag baa ka qaada lacag waa na- lacagna waa ka qaataa alxamdulilahi rabbialcaalamiin nin walba uu wahii oo markaas oo isiin karaan oo isii karo isiiya Ee, maalin kasta miyaa shaqaysaa marka maalin kasta ma shaqeeye marmar weye mar lehel mar lawey wey maalin kastana ma shaqeeye alxamdulilahi rabbialcaalamiin adiga hadda sidaanu kala boosas hadda sidoo kale markii loo hagaabahay shaqa ma jirta biyada iska fafadhi wey waayahay ee, maxaa jeclaan lahayd marka inaad qabato waxaan jeclaan lahay inaan qabto haddii ilaahay subxaana watacaala u qadire in alxamdulilahi rabbialcaalamiin yacnaa dad aan wax bara maxaa jeedinaysaa codsiga waxaan codsi aan jeedinayaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin codsiga amarka ilaahay baa iskale wa- codsi waxaan jeedinayaa muslimiinta imaqlaya amba idaawanaya oo ilaahay wax siiya waxaan oran lahaa een, ilaahay subxaana watacaala bishii uu barakeeye ila- ilaahay barakeeya nagu soo socota oo ilaahay yiri shahru ramadaan aladii unzila fi lqur'aan oo bishii qur-aanka soo dega wax alla waxaan rab waxaan codsanayaa muslimiinta imaqlaya nin walow wax alla wixii awoodiisa ee uu i caawin kara inuu i caawiyaan codsanaya aniga iyo ciyaalkayga oo tobanka- tobanka ah oo wax shaqo aanan u haynin Eh, waad arkaysaa ismaaciil ibraahim cabdulaahi sahal waa nin indhaha aan waxba ka arkin haddana farsamada gacanta ayuu ku jiraa waa Eh, arrin aad u xiiso badan looxaan ayuu isku dhajiyaa oo uu weliba uga shaqeeyaa dadka maaragtay eh, ka ganacsada suuqa Eh, taasi marka waxayna tusaysaa in cid waliba ay shaqaysan karto ay wax qabsan karto marka aanay ku xidhnayn waayaha iyo duruufta uu qof ku jiro qof dee lixaadkiisoo dhan u dhan yihiin oo laga yaabo inuu dee si wanaagsan wax u arkayo haddana shaqa shaqo badan eh, ka cawda miyaana jirin
dabcan laakiin eh, ibraahim cabdulaahi sahal shaqadaas yar uu gacanta ku hayo oo weliba caruur toban uu leeyahu noo sheegay ayuu ka quudiyo ayaa haddana ilaahay gacantiisu barakeeyey aad iyo aad marka waxay ku xidhantahay baad leeda ibraahinow een, duruuf walba ku sugno waxaa jira haddaad eh, juhdi gelisid wax hala badan baa la qaban dadaalo
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa toddobaadkii ina dhaafay dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana inala socodsiinaya oo laascaanood inoogu soo diyaariyay wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena baraha bulshada ayaynu toddobaadkani waxaynu ku soo qaadan doonaa oday lixdan jir ah oo ku nool deegaanka balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa wuxuu u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare Ah, sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa si weyn looga hadlay ciyaartii koobka ay ku qaaday kooxda real madrid Ah, bismillah magacay waa cabdullah axmed sancad eh, jooga laascaanood ninka odayga ahee axmed maxamed cali lixdan jirka ee imtixaanka u fadhiistay gobollada eh, balcad maasha allah waa ugu hambalyaynanaa go-aankaa u qaatay waxayna tusinaysaa dad badan oo dhallinyaro ah oo waxbarashada ka xumaatay ama iskood uga gaabiyey in aysan wakhtigu uusan ka tegin maalinkay eh, jaanis helaanba ay isu soo qaadi karaan ilaahina waxaan ka baryanaa inuu ummadda fahansiiyo een, waxbarashada iyo faa'iidada ay leedahay annaga jaamacadda een, nugaal oo laascaanood ku taalla oo aan mas-uuliyiinteeda ka mid ahay had iyo goor wayna soo maraan arrimo arrimaha ku dhadhow waxaad arkaysaa lixdan jir ama toddobaatan ji- afartan jir konton jir la fadhiisanaya ilmo markaa ka soo qalinjabiyey sekandariga oo fresha waxay tusinaysaa taasi in waxbarashadii dadka ay fahmeen horumar loo socdo Een, aad iyo aad waan ugu mahad celinaynaa dadka maaragtay ninka odayga ah ee uu ka mid ka yahay sannadii hore waxaad xasuustaan guuleed yare oo ahaa nin een, ardaya saddex iyo toban jir agoona oo hindisay inuu injineerin isagu maskaxdiisa ka sameeyo hadday tahay baabuur diyaarad marwaxado iyo wixii la halmaa marka wax wanaagsan la boostigareeyo lagu celceliyo ummad badan bay gaadhaysaa qof badanna dad badanna wax laga yaabaa noloshooda iyo go'aamada ay qaadanaya inay wax ka bedesho anu markaan arkay waxay igu noqotay wax qariiba waayo horey arrintaas ugama fikerayin inay dhacdo maraykankan ka maqli jiray oday sagaashan jiro b h d qaatay laakiin soomaaliya in ay arrintaasi ka dhici karto waxay gu ahayd arrin adag sheekadiisu aad bay ii dareengelisay waayo waxa weeyaan ardaygii ay isku ardayga ahaayeen baa maamule iyo macallin u ah marka ninkaas wuxuu ku fikiray in aan ninkii ays- uusan ka hadhin saaxiibkii oo uu meeshii uu saaxiibkii marayo uu la tartamo oo wakhtigiisi dib u soo ceshado soomaalida waxay ku mahmahdaa cayaar waa gelin dambe marka waxay u eg tahay dee inuu berri kana insha- insha allah booskiisa uu ka kacsan doono oo isna maamulo ka noqon doono meesha iyo meel la mida wuxuu ku fikiraya inuu dhakhtar noqdo si uu bulshada u caawiyo marka taasina waa dareen kale oo dadnimo iyo bini'aadanimo ku tusinaya aad iyo aad baa ninkaas aan rabaa inaan tusaale na- aniguna igu noqdo dad badan oo soomaaliyeedna ugu noqdo baraha bulshadana waxa weeyaan waa dee arrin faa'iido u ah ummadda inay wax ka bedesho qof walbana markuu arkay wuxuu sii gaadhsiiyey intaasoo qof isagoo dareenkiisa muujinaya marka aad iyo aad bay arrintaasi waayeelo madax cad cirole awoowe ah lixdan jira dawaarle soo noqday shaqaas u- soo qabtay waxay- xaalado kala duwan soo maray marka arrintaasi waa dadku dareenku dadka isagaa kaxeeya marka arrin dareen loo dadka o dhan dhaqaajiyey bay ahayd arrintaasi
magacaygu waa khaali cabdirashiid axmed Een, haddaan ka faaloodo ciyaartii final champions league laba kooxood oo horey isku soo arkay baa iskugu yimid mar labaad 2016 ilaa seasonka 2015 u dhexeeya asena champion ku hanatay real madrid waxayna ay ku soo hadal qaateen een, dhalinyartu ay u badnaayeen baraha bulshada sida facebooka twitterka instagramka oo haba ugu badnaadee iyo een, aaladahan kale iyana la isticmaalo sida een, googlaha oo lasoo dhigay sawiradii dabaaldegyadii iyo waxyaalo badanoo na tusinaysaa in ay baraha bulshada u badan tahay sanadkan garmadihii cusbaa ee kooxuhu soo bandhigeen iyo guulihii badnaa sida koob iyo tobanka champion ay real madrid qaaday shaxdii laga sameeyey baraha bulshada aadka ugu badnaa waa instagramkan ka hadlaya instagramka casirka waxaa ugu badnaa in lasoo dhigay shaxdii elevenkii koob ay qaaday ee shax ka samaysatay forfef duwaya tare borteyeri iyo saddex dhexa iyo saddex weerara shaxdoodiiba ku samaysay championka championka ugu horeeyay real madrid qaado waxay qaaday kun sagaal boqol ee konton iyo shantii bay qaaday oo championkoodii ugu horreysay ilaa konton iyo lixdii oo ay laba champion bartaa ku hanatay shan champion isku xigana way qaaday wixii ka dambeeyey champions league magac markaa laga bedelayna waxay qaaday shan kale waxyaalaha aadka comment lagu soo qaatay ee laisku furjay waxaa ka mid ahaa sida taageerayaal badan oo ku nool een, gobollada qaarkood ay iyo bulsh- een, baraha bulshada ay usoo dhigayeen real madrid ayaa ah kooxda koowaad ee koob iyo toban champion qaada sidaa darteed real madrid waxa weeye waa kooxda hogaamisa kooxaha yurub ee champions league ciyaara koob iyo toban champion bay qaaday waxay kaloo een, lasoo qoray oo ku badnaa baraha bulshada in real madrid ay timi afar iyo toban final afar iyo tobankii final waxa ay qaaday eleven bay qaaday koob iyo toban bay qaaday saddex ka mid ahna oo laga qaada aad bay ula yaabeen siiba waxaa aada ula siiyaabay dhalinta sboortiga oo tiri weligay maanu arko koob iyo toban jambiyon saa usoo qaaday kooxda ugu soo dhow ee koob iyo tobanka kusoo xigta waa koox toddoba qaaday oo ka dhisan dalka talyaaniga waana kooxda ice milan intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo magaalada laascaanood inoogu soo diyaariyey xubintaasi ka hadlaysay waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa toddobaadkiina dhaafay dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada een, ibrahim dhinacii heesaha sidaad mar horeba u sheegtay bini aadan baan ahay bashar kula mid baan ahay ee kuu baahanaan hee haye waa shay miro daca barbarkaaga ila qabo
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay abini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baane barbarkaaga ila qaabo bishaaradii naftayday ballaanaan axdii u galay weligay ma beenayn uma laba boglay ruux belbeelkan iyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayicin hayska dhigin biraan jabin guuraan la mari karin benna hayska dhaadhicin ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin guuraan la mari karin benna ha iska dhaadhicin bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay abini aadam baad tahay bashar kula midaanahay nafku baahan baane barbaarkaaga idhaaqaago bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay
bini aadam baanahay ismaaciil heesta aad baad madaxa ugu racaysaa
ibrahim haddii lagu yidhaahdo een, intaa lagu qaado heesta miyaad istibcisin hadda waaba bini aadam baa tahaba mar haddii la yidhi haye ma hadalaa jira
marka aad ba isu dibcin lahayd si fiican si fiican qof walbaa sidaa yeeli lahay see waay adiga waan gartay shay mirada cariya heestaas u qaado haddaynu intaas kaga nimaadno ibraahimna maxay noo xiga dhegaystayaashana waxaan u soo qabanaynaa ciyaaraha haye jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno ciyaaraha tenniska ee dalkaasi faransiiska ka soconaya french open loo yaqaano ayaa ciyaaryahanka tenniska caanka ku ah andy muri waxa uu dib u helay qaab ciyaareedkiisa wanaagsanaa isagoo islamar ahaantaasina u gudbay samafaynalaha ciyaarahaasi french open waxa uu andy muri ka adkaaday ciyaaryahanka waddanka faransiiska u dhashay ee richard casguet kaasoo ka mid ah xubnihii loo sahdaalinayay in koobkan french open ay ku guulaystaan andy muri oo qaab ciyaareed liita ku bilowday ciyaaraha tenniska ayaa markii dambe dib ugu soo laabtay qaab wanaagsan isagoo la sheegay in hadda uu helay qaabkiisa wanaagsan ee ciyaaraha sidoo kale gabadha la yidhaahdo serena williams ayaa waxaa iyaduna ay u soo gudubtay qaybta kuwatafaynalaha kadib markii ay ka adkaatay ciyaaryahanada waddanka ukraine u dhashay elina savitolina serena williams ayaan ku qaadan wax badan inay ka adkaato ciyaaryahanadaasi dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddii aynu aadnana ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga kubadda cagta brucia dortmund ilki gandogon ayaa la rajeynaya inuu ka mid noqdo ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta manchester city shan labaatan jirka waddanka jarmalka u dhashay ayaa dhowaantan maray qalin dhinaca jilibka ahi waxaana la sheegay in uu reegitaankiisa manchester city aanay arrinkaasi saameyn ku yeelan doonin city ayaa heshiis la gaartay naadiga kubadda cagta brucia dortmund waxaana lagu warramayaa in heshiiskaasi uu gaarayo ilaa labaatan milyan oo lacagta ganiga starliinka dhamaystirka heshiiskan oo hore ay labada kooxoodba uga aamuseen ayaa waxa uu imaanaya xilli gondogan uu noqonayo ciyraankii ugu horreeyey ee markaasi naadiga manchester city ka mid noqda tan iyo markii beb gordiola ee naadigaasi manchester city uu u wareegay ciyaryaankii hore ee kubadda cagta adduunka belle ayaa waxa uu sheegay inuu ka yaxyaxayo dhibaatooyinka siyaasadeed ee waddankiisu uu halakeeyey waxaana uu sheegay in dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwo aad iyo aad u dhib badan belle ayaa tilmaamay sidoo kale ciyaaraha rio de janeiro ee olombikada ay yihiin fursad waddanka brazil ay haysato laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale ay tahay haddana arin xaaladdu sii xakarsiinaya marka la fiiriyo viruska zika oo ay dhakhaatiir ka digeen in ciyaaraha rio de janeiro ay martigelinayso uu sababi karo in cudurkaasi uu sii faafo waxaa jirta in qaar ka mid ah dhakhaatiirtu ay soo jeediyeen in rio de janeiro laga wareejiyo ciyaaraha ama dib loo dhigo hase yeeshee waxaa arrinkaasi gaashaanka u dururay guddiga olombikada caalamiga ah iyo sidoo kale w h o oo sheegay inaanay jirin sabab ciyaarahaasi dib looga dhigo oo cudurkaasi darteed rayingigiis oo tababar ku-xigeen u ahaa louis van haalki laga xiriiriyey shaqada ee naadiga manchester united ayaa la sheegayaa in sidoo kale uu ka tagi doono naadiga manchester united ku dhowaad soddon sano oo naadigaasi uula joogay gigis ayaa dhowaantan la sheegayaa in loo soo bandhigay shaqaha in uu noqdo mid isku xiraya ciyaaryahanada koylbaatan jirada ka hooseeya ee naadiga kubadda cagta manchester united iyo ciyaartooyda waaweyn ee naadiga manchester united inkastoo la sheegay in shaqadaasi uu gaashaanka u dururay sida uu qaro wargeyska daily mail tobabara qoose mourinho oo dhowaanta loo magacaabay naadiga kubadda cagta manchester united inuu hogaamiyo ayaan ilaayo hadda arrinkaasi ka hadlin dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa dhagayntaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal dad jeceshiin inaad fikraddiina ku darsataan ama aad barnaamijka wax falcelina usoo gudbisaan fadlan ha moogaanin inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news com ibrahim dhegaystayaashana bal hanala dhegaystaan oo heestan ay ku luqaynayso fanaanada maryan sheekh nuur
lagu helo
xalay baan xasaday xogtiisii codkii maryan sheekh nuur ayaan ku soo gebagabaynaa idaacaddeenna duurnimo intaan mar kale wada ku kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.